weli ka taagan yihiin colaado iyo iska horimaadyo hubeysan oo ka dhaca qaar ka mid ah deegaanada Galmudug, kuwaasoo u dhexeeya beelaha wadajirka dhulka miyiga ah, ayaa Ustaad Nuur Dhiblaawe oo ka mid ah barayaasha wax ka dhiga dugsiyada iyo jaamacadaha Galmudug waxa uu baaq u diray dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Galmudug. Ustaad Nuur ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka, culimada, dhalinyarada, haweenka iyo maamulka Galmudug inay si wadajir ah uga shaqeeyaan joojinta colaadaha, dib u heshiisiinta iyo soo celinta nabadda iyo xasilloonida deegaanada ay colaaduhu ka taagan yihiin.
Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa deegaankan in ilaahay colaada ka dulqaado. Xaqiiqatan xalku kuma imaanayo aamus iyo cabasho ama cudurdaartoona. xalku waxa uu ku jiraa maamulka ka jira deegaanada oo iska howla arintaas xalka gaarideeda hay-adaha amniga iyo kuwa garsoorka oo mas-uuliyadooda si dhaba u guta shacabka oo fahma xaqiiqada nolosha iyo inaan dagaal iyo colaad joogto ahi maslaxad bulsho mid deegaan iyo mid ummadeed midna aysan noqon karin waxaan soo jeedinayaa cid walba inay kaalinteeda qaadato si xal loogu heli lahaa deegaanadaas colaadaha ka jira kuma soo afjarmayso waqtiba waqti in lala sugo guddiyo la magacaabo maslaxad inta la galo meel ku dhammaata kadibna bartii kasii bilaabata waa in la darsaa xaqiiqada dhabta ee waxaana ay salka ku hayaan taariiqo soo jireena iyo waxyaabo fara badan oo bulshadaas ku dhex faafayaa jira wixii maamul ka qaban karana waa in maamul qabtaa shacabka laftirkoodana waa inaysan maamul kaliya wax ku halaynin xaqiiqada dhabta ay fahmaan waayo waxa dhimanaya waa si ayagii waxa baaba-aya waa hantidoodii waxa dibudhacaya khasaaruhu gaaraya waa deegaankoodii waxa hallaabaya waa adduunkoodii aakhiradoodii waxaa hagaagsan marka ayadoon cidina cid eedaynin in xoogga la isugu geeyo oo cid walbaba kaalinta ayadu ay ku leedahay ay gudato